waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo khudaarta sida qaraha saytuunka batiiq iyo cambaha kuwaasoo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan laga sameeyo cabitaanka la shiida ee dalka qaraha ayaa markii hore la iibin jiray lixdan senti halka hadda la iibiyo hal doolar ilaa iyo laba doolar cambaha ayaa la iibin jiray nus doolar halka hadda la iibiyo qiimo dhan hal doolar iyo bar saytuunka ayaa la iibin jiray qiimo dhan afartan senti halka hadda la iibiyo hal doolar iyo labaatan qaar ka mida ganacsatada iibiyo khudaarta ayaa ka waramaya qiimaha la iibiyo khudaartan waxaan ka mid ahay ganacsatada khudaarta iibiso khudaarta qaymaha oo marka hore ramadaan ka hor la kala gadanay iyo hadda farqi badana u dhexaysa maadaama ramadaan la galay waxaana ugu wacan khudaaroo dhan horta waxay u dhammaanaysaa in cabitaan laga shiito sida batiiqoo kale cambaha iyo hadduu ilaahay kuu diidin saytuunka khudaarta aad isticmaalkooda loogu badan yahay waa iyo qaraha cambaha intaa ramadaan la gelin ka hor xabadda waxaa la iibinay nus doolar lixdan senti haddana hal doolar hal doolar iyo labaatanoo mara qaraha siduu u kala birbisan yahay caadigoo yaryarka lixdan senti waxaasaa la gaday hadda hal doolar hal doolar iyo soddon hal iyo bar xitaa waa tagaa midka weynkana laba doolar waxaa kuu soo heray batiiq oo kale waa lixdan sentiyaa la gaday hadda waaba qaarkiis hal doolar walaxoo ku daraa waxaa kaloo kuu soo heray khudaarta sida mooskoo kale waa sarakaca ku umaaday hadduu ilaahay kuu deedin waxaa kaloo kuu heray saytuunka sidii obol maxaa la gaday tanag tanagtana loo gadaa ama kiilaada anagana kusii gadnaa isagana lacaga ku darsantay soonkaana sabab u ah maadaama bil ramadaan la galay oo wax walba cabitaanka laga shiidaa cabitaanka dartiisa wax walba sabab u ahoo khudaar kastoo la shiidana qaali waa sida cambaha mooska cambaha iyo qaraha iyo hadduu ilaahay kuu diyo saytuunka khudaar ayi noocda khudaar kastooba shiidma soo gelaysa waa qaali sare ukaca ka jira oo saayid waxaa ka ganacsadaa daraawiishta maxaa ahaato khudaarta hadda waa nagu qaali sidoo kalenta qarahoo kaleento birimiyi sukunto hal doorarii baraa sukuntada la gadaa laba dooraraa la gadaa birimada maxaa ahaato cambaha marka horenta afarta sentiyo noo ahay maxaa ahaato haddeertaan hal doolaroo noo marahaya khudaarta la shiito dhan waxaa ahaato waa nagu qaali hadeertaan soon ayadoo lagu jiro maxaa ahaato carada dhan khudaar xumaa ka jirto khudaartaa nagu xumaatay saas darteeda loo qaaliyey maxaa ahaato dadkana saa'ida oo istimcaalaan soon waa sababta cabitaana loo isticmaalaa maxaa ahaa dadka qaar ma gada karaan masaakiintoo kale ma gada karaan anakana raqiis ma gadi karno qaaliya kusoo qaadnaa maxaa ahaato wax walbaba adi dantaa nagu qabatay cabitaanka iyo wax dhan iyo wax dhanaa la shiishiidaa saas darteeday qaali noogu noqotay qaar ka mida bulshada magaalada beledweyn ayaa raadiyo beerula uga warramay saameynta ay kala kulmeen sare ukaca ku yimid qiimaha khudaarta waxaan ka mid ahay bulshada magaalada beledweyne waxaa jeclaalahay inaa khudaarta noola raqiisiyo khudaartaa shiidaynaya noo qaaliyowday waxaa jeclaa lahayn in noola raqiisiyo saameyn weynay nagu yeelatay khudaartaas waxaa ka mid ahay qaraha saytuunka batiiqa cambaha qaali waa inaan mana gadi karno in noola raqiisiyo jeclaa lahayn waxaan ka mid nahay bulshada ku nool magaalada beledweyne ee cabitaanadii la shiidanayay sida cambaha batiiqa saytuunka qaraha maxay ahaydee waxaan jeclaysan lahay in aad noola raqiisiyo waxaan tala tulabna saameyn aad u weyn waa shiidan weyne cabitaanadii sanad kasta markii la gaaro bishii barakaysan ee ramadaan suuqyada magaalada beledweyn ayaa la keenaa khudaar badan iyadoo sidoo kale ay bataan dadkii isticmaalo taasoo sabab u noqota in la dareemo sare u kac